بسم الله الحمد لله salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd waxay aan leenahay oo iska muuqata dadka waxaa ku socda maanta ee ciqaabta iyo carada ilaahay iyo dhibaatada ay ku nool yihiin waa un naftoodan bay ka timid iyo mukhaalafaadkooda iyo dunuubta ay ku jiraan bay ka timid waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala maa asaabaka min xasanatin fa min allah wixii wanaago ku asiiba xagga rabbigay kaaga yimaadeen wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsika wixii xumiyahoo ku haleelo dhibaatahayna naftaada xaggeedan bay ka timid waxaa kaloo la yidhaahdaa alxamdu calaa nicmati ammaanu lizawaaliha nicmada oo lagu shuhriyo marka ay joogto waxay ammaan ka tahay inay kaa suusho dadku waxaa la ogyahay markii ilaahay shareecadiisu ay haraynaysay oo lagu maamulayay inayan dad badani ku faraxsanayn oo ay dhahayeen maxaa dhacay oo dhiishashkayaga iyo shanamooyinkayaga iyo wax yaga maxaana laga rabaa xor baa nahay xorriyaddeeda maxaa loo xorriyaddana waxaa weeye khalad bayba ka aaminsan yihiin xorriyadda dimuqraadiyaddu ay sheegayso waa inaan qofku xorba uu ilaahay ka yahay uusan addoonba ahayn marka dadka jahliga inta ka batay gaalana lama dhigi karo muslimna lama dhigi karo waxay yihiinba lama yaqaan xorriyadii dimuqraadiyaddiiba u ordayaan muxaramaadkii iyo macaasidii bayba rabaan in loo fasaxo waxay rabaanba inay ahaadaan dadka gaalada la dhaqan noqdaan ilaahba ayaan ku xiraan oo ay maaragta xor ahaadaan marka qofku inuu xor yahay iyo inuu cabdi yahay wax u dhexeeya ma jiro dadka muslimka qof kastoo muslimana waa cabdun lilaahi diintuna waxay u baahan tahay mar kasta inay dowlad leedahay xumida la dirirta oo mamnuucda alislaamu diinun wa dowla labadaas ma kala maarmaan maanta haddii dowladda islaamku meesha ay ka wareegtay ee midii kufrigu ay timid waa in la arkaa mataqaanaa xorriyaddii ay rabeenna dabcan waa u timid oo ah wax muxaram oo aad doonaysa inaan nina kaa hor istaagaynin laakiin waxay wanaagii waa mamnuuc oo qof ilaahay si fiican u caabudayo oo dadka xumida ka reebayo wanaagga amraya lama arki karo marka xorriyaddu haddii ay caalamka xorriyadda laga sheegaya ay tahay qof walba waxaa rabtid baad xor u tahay maxaa dadka muslimkaa loo ceyrsanaya macnaheedu waxa weeye ilaahay baa xor laga yahay oo addooman looma aha oo qofku shahawaadkiisa iyo waa in loo fasaxaa bal shahwada nafteeda waa in la caabudaa shaydaanka waa in la caabudaa taas weeye wax socda marka dadka waxaan ugu baaqaynaa walaalaha islaamka ah oo islaamnimadu ay ka dhab tahay in ay ilaahayna u toobad keenaan subxaana wa tacaala oo macaasida iyo ijraamka iyo waxa xorriyadda ay u yaqaaneen xorriyad ma ahane waa qof qofku naftiisa inuu u qafaalan yahay iyo shaydaan ma jiro isticmaalka weyn ma jiro waaba lagu haystaa naftaada hadday ku haysato aadan ka xoroobin iyo shaydaankaaga xorba martiid marka waxa weeye waxay xorriyadda u yaqaaneen waa inay ogaadaan inay tahay kafladaas iyo shaydaan inay mataqaanaa hoos galaan intaadana si aan baqaadin sheekh jaamac labayo toban saacadood gudahood waa lix qofood inta lagu dilay degmada afgooye afar qofood oo gaari b l ah ay ku xabadeeyeen ciidanka dowladda iyo wiilka iyo aabihii oo lagu dilay goobtooda ganacsi ee ku tiilay degmada sidee kuu damqanaysaa dhacdadaas muddo laba iyo toban saacadood gudahood ah runtii waa aljazaau min jinsi alcamal waxa weeye waxaasoo dhan waa abaalkeenna weeye dadku haddii ay sharciga ilaahay iyo dowlad islaama ay u sacyin lahaayeen oo difaacan lahaayeen dhibkan ma soo gaareen wax laga murugoodo weeye labiiyo toban saac gudahood afar labaatan saac gudahood intaasoo qof inay dulmi ku dhintaaniin bal ay joogto tahay oo waa hal magaalo keliya maxaad u malaynaysaa manaadiqdii kale iyo muqdisho markii loo gudbo iyo inta aynaan soo tira koobin yacni boqol qof ku dhowaad inay xalay iyo afar labaatanka saac gudahooda ay ku halaagsameen waa suuragal marka waxa weeye waxaasoo dhan meesha lainooga yimid waa nafteenna iyo shaydaan iyo ilaahay subxaana wa tacala aanu caasinay shareecadiisiioo aan dayacnay dowladdii islaamku aan moodnay cidda doonaysaa inay iyadu nafteeda wax u doonayso war dowladda islaamka ahi waxa weeye waxay u doonaysaa islaamnimadaaday doonaysaa oo gaalnimay kula nacaysaa iyo dayaca iyo macaasida iyo haddii salaad dowlad islaama la waayo shanta arkaanol islaamka aada maqashid ma fulayso qof walba wuxuu ninkii rabaa waa kana gaaladiiba aruursanaysa waa gaaloobaya bal waxaa lasoo qoray oo lasoo sharcigareeyey riddadu waxa weeye waa qofkii rabaa waa ridoobi karaa salaaddii waa la iska dhaafi karaa soon iyo xaj iyo zake iskaba dhaafi soonka makhaayadu waa furaanayaan muslim lama ahaanayo muxaramaad oo dhan raggiba iyo naagiiba sharti baa loo goynaya kii liwaad iyo mataqaanaa wax allaale wixii muxar ilaahay xarimay oo dhan baa mataqaanaa wadadii islaamka o dhan baa isbaaro la dhigaya waxaa laleeyahay tan sax maahe jiqdan galo wada goodirkan maaragta wadadii waatan iyo khayrkii iyo iftiinkii iyo noloshii baa laleeyahay marka inaan dowlad islaama u dagaalano waxa weye ilaahayna waanu waajibiyey waana sidii lagu badbaadi karo dembigeennana ilaahay uu ku dhaafi karo dadkuna dadnimadooda ay ku heli karaan ugu dambayntii een, ciidamada shisheeye ee uganda iyo burundi iyo dowladda kumeel gaarka markii ay yimaadeen afgooye waxay sheegeen in ay ka xoreeyeen mujaahidiinta oo ay ku tilmaameen gumaysi marka maxay kula tahay een, xorriyadda ay meesha keeneen gumaysi waxay u yaqaaniin ayagu qofku inuu ilaahay addoon u noqdo qofku ilaahay addoon inuu u noqdo qof gumaysi lagu haysto oo qaflad ku jira oo maaragtay gumaysi ku jira ay u arkaan inuu xor noqdona waxay u yaqaaniin inuu inta dharka iska dhigo uu yidhaahdo anigu shahawaadkaygaas iyo shaydaankaygaan mataqaanaa ka dambeeya wax kaloo jiraana ma jiro u dhaanteeyo oo sacabkiisa iyo gurbaankiisa uu tunto saasay u yaqaaniin marka eh, xilligii maxaakamta waatay yidhaahdeen nimanka amnigii waa sugeen laakiin amnigaan rabnay maaha kan waxa- waxay u arkaan iyagu wixii ilaahay xaggiisa ka yimaada in laga xoroobo waana runtoodoo saddex qarnibay kiniisadda la dirirayeen iyo ilaahay iyo aakhire in laga xoroobo waana ku guulaysteen marka dambe waa ka xoroobeen Eh, si- eh, kiniisadduna runtii sijni waa ahayd oo wax marka hore diin ilaahay ma ahayne waxaa lagu khasbaayay dadka eh, wax ay yuhuudi dejisay oo dadka ku gumaysanaysay oo xabsi ah xabsigaasay saddex qarni la rafanayeen inay ka baxaan kadib waa ka xoroobeen waxayna ku- u xoroobeen laakiin shaydaan inay hoos galaan oo mataqaanaa shahawaadkooda iyo wadadii horeo jahanamada laga leexiyey mid kaleoo jahanama baa lagu leexiyey waxoo dhanna yuhuud baa ka shaqaynaysa calayhim lacnatullaahi almutataaliya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu